madda warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabanaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
uu ku doonayo in maamul uu ugu sameeyo magaalada marko ee gobolka shabeellada hoose waxgarad halkaasi ka soo jeeda oo caawa u warramay barnaamijka guuxa wararka laguna magacaabo xasan xuseen ayaa eedan kulula duldhacay hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan
marka magacayda waa xasan xuseen xasan gumaaxo walaal waxaa doonaya inaan ka hadlo maxaa shariifka iyo maxasaasaladiisa maamulka oo sameynana ay leeyihiin oo maxaa magaalada marka sameynana ay leeyihiin oo degmadaas ku farteen waayahay yaa idiin sheegay inay hadda wadaan ee qorshe maamul lagu sameynayo
waa maqalnay maxaa idaacadaha iyo waxaan ka maqalnay wararka meesha wararka odayaal baa jira wax walbaa jira xiriir baa waayahay marka arrintan arrin dhab ah ma tahay oo la xaqiijiyey mise waa wax la iska yiray maama waxa la yiri maaha waa xaqiiqo waay waxaa internetka oo dhan ka arsanaanay halka la doonayo in maamul loo sameeyo oo ka tirsan shabeellada hoose isla markaana u wado hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed maxaad noogu sheegi kartaa
waxay rabaan in maxaa magaalada marka ay sameeyaan maamul maamulkaasna mid soconaayo mid shaqeynaya ma aha midna ma aha maxaad ku jiidaysaan waxaa ku gidaya horey wuxuu u ansaxiyey maxaa lagu qabtay magaalada magaalada afgooyo shir oo laba been lagu heshiisanayo wax ka ansaxayna ma jirto hal qodoba meesha lagu ansaxiyey mid ka ansaxayna ma jirto weli dagaalkii iyo wixii baa taagan yahay weli waayahay qodobada aad tiigsanaysaan kagana soo horjeedaan in maamul loo sameeyo magaalada marka haddii ay dhab tahayba maxaa noogu sheegi kartaa
qodobada way badan yihiin marka hore labadii beel lama kala qaadan sidii bay dagaal isu hortaagan yihiin maxaase kufsaa dhacay dilal baa dhacay garaad dhow wasiire iyagoo magaalada marka joogaan ayaa afar iyo toban naag la kufsaday waxaa lagu kufsaday danad iyo maxaase buufo meel u dhexeyso arrintaas xaqiiqa ma waysaa xaqiiqda wasiirada iyaga naftooda wasiir kamid ah baa hal maaha ka qaybgalaya maxaase kabeel kufsiyey naag kamid ah naagahaas waayahay haddii shacabku ay ku qanacsan yihiin maamulkaad sheegaysaan maxaa ku jaba in la sameeyo la dhiso maamulkaas lama sameyn karo man la sameynayo ilaa maxaa saasa qodob laga ansixiyo asaa shariifka asagaa maalintaas goobjoog ka ahaa magaaladaas gooyo maxaa tahay asagaa fadhiyey maalintaas asagaa saxiixay asagana ballanqaaday bisha saartay in maxaa tahay oo u ansaxanayo oo ansaxayo dadkaasna gobolka laga qaadayo waxbaa asaga ansixiyey ilaa maxaa tahay waxaas laga hagaajiyo wax maamul la samey karo gobolka shabeellaha horta ma jirto magaalada marka eheloo tahay haddii idinku horaali ka ahayn arrintan ay dhacdo in lagu dhabaaqo maxaad samaynaysaan
taas waa la ogyahay waxaa sameynaya dagaal baa ka jira dagaal baa ka xignaa qabadbaa ka xignaa waayahay marka ma la dhihi karaa waxaad ka mid tihiin qabqablayaasha inta badan u taagan in soomaaliya dagaal una uu ka dhaco laakiin horumar aan la gaarin
taas waxaa wada maxaasa wasiire tusheega iyo waxaa wada maxaasa madaxweyne ee koonfur galbeed tusheega wala wax si mudan iyaga waay maahan ma ahan dadka masaakiinta oo meelaha degan iyagoo maxaasa kasoo qaxay maxaasa ka yimid fidna dawladiisa iyo bari ilaa intaan maanta maamul wadanka loo sameyn laayahay cidda wada ayaa maxaasa gobolka ay ku hayaan adeerinayso arrintaas waa la ogyahay xaqiiqa waaye maxay ahayd beeshan dad beesha gobolka heesa oo degan shabeellaha hoose degan inay tahay beel nabadeed beesha kale oo maxaa dagaalada iyo waxda beeraha iyo meel walba haysata oo mucaarad meesha ku ah meesha ka timiday soorta meeshaan bira u wado dawladda ma magaalada muqdisho dagaal ay ku wadaa gobolo dhan dagaal meel wal dagaal ay ku wadaa sababtoo wadan dadka dhan way ogyihiin ina soomaalida nabad ay ka dhicinayo maxasad awday u wadaa laakiin arrintaas ana soconays maha soomaaliya waxaa laga rabaa nabad wadan nabad inaad xasila la rabaa wadanka haddii xasila lagu rabana waxa meesha ka socda madaxweyneyaasha iyaga ah dowlad federaalka kamid tahay iyaga dusha u saaranay